Maamulka degmada Balcad waa hay'adda Islamic Relief oo ka mid ah hay'adaha caalamiga ah ee ka dhisan dalka Soomaaliya oo iskaashanaya xaafadda Xawtaakee degmada Balcad ka hirgeliyay suuq loogu talagalay ganacsatada danyarta ah ee ku nool degmada Balcad kuwaas oo ku ganacsan jiray hareeraha jidadka munaasabadda xarag jarka suuqa cusub ayaa waxaa kasoo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka degmada Balcad howlwadana ka socda hay'adda Relief xafiiskeeda Balcad haween iyo marti sharaf kale ugu horeyn qaar ka mid ah ganacsatada loo dhisay suuqa iyo gudoomiye ku-xigeenka waaxda xaafadda Xawtaako ayaa munaasabada ka hadlay alxamdulilah ilaah baa mahadda iskale iyo hay-adda islaami relief oo noo sameeyey suuqan quruxda badan oo maasha allah ee aad u qabow badan annagoo ku nool meel qorax iyo roob iyo dabeel nagu haysa naga soo qoray iyo guddiga xaafadda xaawtaako maasha allaahi waa anakas hadal ma naqaan laakiin mahad celinaan nahay wax kaleo maaragtay aan dhihi ka dhihi karnaa ma lehe mahad celinaan ku simannahay
Een, meeshaan la dhisay oo mashruucan oo islaam relief ay noo dhistay suuqan weyn oo aad u quruxda badan een, qarash badanaa galay een, wax badanna waa lala soo daalaa dhacay een, marka aad iyo aad aa ugu mahadnaqaynaa dad bannaankaa fadhiyo oo orxada iyo roobka iyo qabowga iyo dabeesha ay ku dhib qabeen maanta alxamdulilaahi ilaahay aa ugu soo gargaaray Een, marka waxaa laga rabaa ayagana maadaama ay heleen meel qabow badan oo harsi ah oo roob iyo qabow iyo dabeel intaba ay ugu maarmeen een, inay suuqooda ku dadaashaan een, sidii loogu talagalay ugu shaqaystaan ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Balcad ayaa munaasabada ka hadlay isagoo u mahadceliyey cid kasta oo gacan ka geysatay dhismaha suuqa
waxaa sharaf noo ah in maanta laga hirgeliyey degmada balcad suuq casri ah suuqyada ka mid ah markeedyada maanta ee adduunka ku tartamaan oo loo dhisay si casri ah oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan bulshada ku nool degmada balcad anigoo ku hadlayo afka maamulka wakiilna ka ah guddoomiyaha degmada balcad suuqan waxaa loogu talagalay dadka waratada ah oo aan gaarin dukaamada waaweyn si kor loogu qaado eh, nolol maalmeedkooda marka insha allahu tacaalaa waxaan intii ilaahay subxaanahu wa tacaalaa oo nasiibkooda u yeelay oo inay ku ganacsato waxaan rajaynaynaa inay yihiin dadkii mudnaa